Ishacya cutubka sagaal iyo tobnaad. Kanu waa warka culus ee Masar ku saabsan, bal eega Rabbiga wuxuu fuushan yahay daruur dheeraysa oo wuxuu socdaa Masar, oo sanamyada Masarna waxay ku gariiri doonaan hortiisa, oo Masriyiinta qalbigooduna cabsi buu kula dhex dhalaali doonaa, oo Masriyiinta waxaan ku kicin doonaa Masriyiin kale oo midkood kastaba wuxuu la diriiri doonaa walaalkiis iyo deriskiisa, magaalaba magaalay la diriiri doontaa, boqortooyena boqortooyo kale oo Masriyiinta ruuxooduna wuu ka dhammaan doonaa, oo taladooda waan baabi'in doonaa, oo waxay talo u doonan doonaan sanamyada iyo falanfalowyada iyo kuwa ruuxaanta leh iyo saaxiriinta. oo sayidka ah Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anigu waxaan Masriyiinta gacanta u gelin doonaa sayid nac weyn oo waxaa u talin doona boqor xoog badan oo biyahuna badda way ka maran doonaan oo webiguna wuu guuri doonaa oo engegi doona oo webiyaashuna way qudhmi doonaan oo durdurrada Masarna way maran doonaan oo engegi doonaan cawsdurka iyo dareemaduna way wada qallali doonaan oo seeraha webi Niil oo qarkiisa ku yaal iyo wax kasta oo lagu beeray webi Niil agtiisuba way wada engegi doonaan oo dabaysha la tegi doonto oo mar dambena lama arki doono oo kalluumaystayaashuna way ooyi doonaan kuwa jilaabka webi Niil ku rida oo dhammuna way wada barooran doonaan oo kuwa biyaha korkooda shabagga ku kala bixiyaanna way macaluuli doonaan oo kuwa geed leenanka dharka ka sameeya iyo kuwa cudbiga dharka ka sameeyaba way quusan doonaan oo kuwa waddanka tirarka u ah oo dhammuna way wada jebi doonaan kuwa kiro u shaqeeyana way murugoon doonaan amiirrada socaan waa nacasyo oo taladii taliyayaasha ugu xigmad badnaa ee fircoon waxay noqotay dooqonnimo sidee baad fircoon ugu tidhaahdaan aniga waxaan ahay nin xigmad leh wiilkiis oo waxaan ahay farcankii boqorradii hore haddaba meeyee raggaaga xigmadda lahu oo bal haatan ha ku sheegan oo ha ogaadeen waxa rabbiga ciidamadu masar ugu talagalay amiirradii socaan waxay noqdeen nacasyo oo amiirradii noofna waa la khiyaaniyey masarna waxaa qalday kuwa qabiilooyinkeeda tirarka u ah oo rabbigu wuxuu ku dhex qasay wareer oo iyana waxay masar shuqulladeedii oo dhan ugu qaldeen sida nin saqraanu mantagiisa ugu dhacdhaco oo kale oo masarna laguma arki doono shuqul ay samayn karaan madaxa ama daawadu laanta ama coosdurku toona oo wakhtigaas masriintu waxay noqon doonaan sida naago oo kale oo waxay la gariiri doonaan oo la cabsan doonaan ruuxruuxidda gacanta rabbiga ciidamada oo uu masar korkeeda ku ruuxruuxi doono oo dalka yahuudda ahna cabsi buu masar u noqon doonaa oo mid kasta oo la xasuusiyaba wuu ka cabsan doonaa waana talada rabbiga ciidamadu uu iyaga u goostay aawadeed oo wakhtigaas waxaa dalka masar jiri doona shan magaalo oo afka kancan ku hadasha oo rabbiga ciidamada ku dhaarata oo midoodna waxaa lagu magacaabi doonaa magaalada ba'ba oo wakhtigaas dalka masar lexdiisa meel allabari baa rabbiga ugu ooli doonta oo suuxdinteedana waxaa rabbiga u jiri doona tiir oo taasu waxay calaamad iyo markhaati dalka masar dhexdiisu ugu noqon doontaa rabbiga ciidamada waayo kuwa dulma aawadood ayaa rabbiga ugu qayshan doonaan oo isna wuxuu u soo diri doonaa badbaadiye iyo mid xoog badan wuuna masamata bixin doonaa oo wakhtigaas ayaa rabbigu masariinta is-ogaysiin doonaa oo ay masariintuna rabbiga aqoon doonaan oo waxay ku caabudi doonaan allabari iyo qurbaan oo rabbigu ayay nidar u nidri doonaan wayna oofin doonaan oo rabbigu wax buu masar ku dhufan doonaa wax buu ku dhufan doonaa wuuna daaweyn doonaa oo iyana rabbigay u soo noqon doonaan oo isna baryo tankooda ayuu aqbali doonaa wuuna bogsiin doonaa oo wakhtigaas waxaa jiri doona jid weyn oo masar ka baxa oo tan iyo cashuur gaara oo kuwa reer cashuur ah ayaa masar geli doona oo masriyiintuna reer cashuur bay ilaah la caabudi doonaan oo wakhtigaas dalka israa'iil wuxuu saddex ku noqon doonaa masar iyo cashuur oo dhulka dhexdiisana barako buu ku ahaan doonaa waayo rabbiga ciidamadu wuu barakeeyey isagoo leh barako waxaa leh masar oo ah dadkayga iyo cashuur oo ah shuqulkii gacmahayga iyo israa'il oo ah dhaxalkayga